bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiyu raximah اllah taعalى babun waxaan ku dhex jirnay abwaabu الزuhdi baabkan marka bilaa tarjama ayuu yeelay sida abwaab badan oo uu yeelayba qala xadaثna hanaad huwa bnu sariy qala xadaثna yunus bnu bukayr can mxamed bni isxaaq wahuwa mxamed bn isxaaq bni yasaar saaxib اlmagaazi qala xadaثanii burayd bnu xadaثanii yaziid bnu ziyaad yaziid bnu ziyaadna waa la yihaha yaziid bnu abi ziyaadna waa la yihaha isagaana kala bixin doono baabka markuu dhammeeyo ayb aakhirkiisuu ku kala saarsaaraya can moxamed bni kacbin اlquradiy qaala xadiidkan waa akrinay meeshale hay qaala xadaثanii man samca عaliya bna abi طaalibi yaquulu inaa lajuluusun sanad waxaan akrinay shalay xadiid sidan sidan oo kale moxamed bnu kacbin اlquradi cali bn abi aalib uu ka warinayo beynahumaa mubhamun oo u dhexeeyo ayb marka wuxuu leeyahy inaa anagu lajuluusun kuwa fadhiyaan ahayn maca rasuuli llahi sal ly slam nabiga fi lmasjidi masjidka dhexdiisa id طalaca calayna waxaa nagu soo baxay muscab bnu cumayr maa calayhi korkiisa ma ahan oo ma saarna ilaa burdatun go' ma ahanee lahu isaga ou lahaa taas oo marquucatun la karkaray bifarwin maqaar lagu karkaray yacnii maro daldalooshantay oo maqaar uu ku karay ayuu watay falamaa ra'aahu rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkii markuu arkay bakaa nebigu waa ooyey liladii kaana fiihi liajli ladii kii dartiis buuna u ooyey kaana fiihi ou ku sugnaa muscab min annicmati oo nicmo ah iyo waladii kii huwa isaguba fiihi dhexdiisa uu yahay alyowma maanta yacnii wuxuu la yaabay nebiga ninkan maal nin nin ciddiisu maal leedahay buu ahaa ee qabla alislaam xoolow haystay dhar fiican buu wadan jiray nin dhallinyaroo labisanay ayuu ahaa ee markii uu islaamay ka gadaalana xaaladan buu ku arkay arrintaasaa marka nebigu aada u saameysay ee imtixaankuna ma sii daa'im noqdee ee qofku xaalad unbaa la imtixaanayaa ayaan hadduu imtixaanka ku jiro uu sabro isagaa wuxuu u baxayaa nolol ka wanaagsan t tii hore abu hureyra waxaan soo marnay inuu baahi la dhici jiray markii dambena inuu maro xariir ah inuu ku diifsado ee uu ka dhigto marka mindiil uu ka dhigta ayuu gaaray isagoo marka adduunyada aan rabin ku talagelin ayaa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala ayuu alla u keenay marka way u imaanaysaa un ayb falamaa ra'aahu rasuulu llahi sal ly slam nebigu markuu arkay bakaa waa ooyey liladii kaana fiihi wixii uu ku sugnaa dartiis buuna u ooyey oo min anicmati ah iyo waladii kii huwa isaguba fiihi lyowma maanta uu ku jiro uma qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yihi kayfa bikum sideed ahaanaysaan xaalkiinu waa sidee idaa qadaa axadukum midkiin haddii uu soo kallaho fii xullatin uu kusoo kallaho maro laba maro isku joog ah xulladu waa labo isku joog ah wa raaxa fii xullatin isla markaana uu kusoo caraabo laba xullo oo kale fii xullatin tanwiintan dambe waxay keenaya xullo tii kale ka duwan yacnii xaalkiina bal ka warrama haddii ninkiin gelinka horena ou laba maro soo qaato gelinka dambena laba kale ou soo qaato yacnii nicmo iyo markaa xaal fudud ayaa la gelayaa nacam wa wudicat bayna yadayhi hortiisana lasoo dhigo saxfatun xeero cunto ah wa ruficad ukhraa mid kalena laga qaado ayb naxnu yowma-idin khayru mina alyowm naxnu anagu yowma-idin maalinkaa ayaan khayru yowma-idin maalinkaa ayaan khayrun ka khayr badannahay minaa annaga alyowma maanta yacnii tii hore iyo middan aan hadda sidan ku jirno xeero inaloo soo dhigo nalaga qaa ya waxbaan ka boodeyna kayfa bikm ida gadaa axadukum fi xullati waraaxa fi xullatin wawudicat bayna yadayhi saxfat waruficat ukraa wasatartum buyuutakum ahay guryihiina aada asturtaan kamaa tustaru lkacbatu kacbada sida daah iyo loogu yeelo guryihiinana aada derbiyadooda daah u yeelataan daahu marka marna dee duruufaa keenayso gurigu haddii uu dulduleel leeyahay oo jiingad iyo wax lamida uu yahay oo meelo ka dulduleeloo kale in daaha la samaysta waa sax midda laga hadlaya maaha daahi astur inuu noqdo oo dadka kale indhahooda looga qarinayo wax guriga ku jirana dhib male kaas marka daaha lagu xirayo albaabka ama dariishadda inuunan dhib lahayn baa muuqdo kan dhib kale marka waxay tahay derbigii in daah loo yeelo isagoon u baahnayn taas marka waa maal badni yacni maal ku dheel dayb yay noqonaysaa kamaa tustaru lkacbatu kacbada sida loo asturayo o kale qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuul allow naxnu yowma-idin annagu maalintaa khayrun mina alyowm ayb maanta ma ka khayr badannahay maalintaas yacni maanta aan joognay maalintaa ma ka khayr badannahay ayb maalintaa ma ka khayr badannahay maanta natafaraqu lilcibaadati cibaadaan u tafaruqaynaa wanukfa almu'nata qarash iyo dhibaato iyo khidmo iyona waana laga kaafinaya yani iyagu marka meel kale ay ka fakarayaan waxay leeyihiin haddii dhibaatadan adduunyada naga harto cibaadanba u tafaruqaynaayo dad noo adeego oo shaqadan noo qabtaan helaynaa cibaadana waa u tafaruqaynaa faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi laa maya antum اlyawma idinku maanta ayaad khayrun khayr badan tihiin minkum idinkaa iska khayr badan yowma idin maalintaa yacnii maanta iyo maalintaa maantaad khayr badan tihiin buu nabigu ku yihi sal l slam qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib de zuhdigu marka meesha uu ka waafaqayaa waxay tahay muscab xaalkiisii iyo iyo inuu nebigu isaga fadilayba uu ka fadilay xoolaha badan ayib weliba muscab sidaas unbuu ku dhintay maalinkii uxud saaxibu raaya ayuu ahaa calanka ninkii waday buu ahaa waa la dilay oo waa dhintay markii uu dhintayna wax lagu kafaniya ayaa la waayey hal mara bis unba unbuu wataa haddii qeybta kore laga saarana qeybta dambea muuqanaysa qeybta dambe haddii laga saarana qeybta madaxa ayaa muuqanaya markaasuu nebigu sal ll ly slam uu yidhi qeybta kore ka astura lugahana idqir iyo caws iyo wax ka saar saara lugihii nacam waa dadkii ugu khayrka badnaa dadka nacam ayb marka adduunyada qofka la siiyaa ma keenayso inuu khayr badan yahay hadday keenayso dadkaasuu siin lahaa ilaahay subxaanahu watacaala ayb oo nebigana agtiisa aad buu ugu weynaa waa kan waa arkaysaa nacam waana ninkii nebigu madiine u diray waa inuu qur-aanka baro dadkii reer madiina ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariib wayaziid bnu ziyaadin hada huwa madiniyun qad rawaa canhu malik bnu anas wagayru waaxidi min ahli اlcilmi waana hiqa isaga wayaziid bnu ziyaadin اdimashqiyu aladii rawaa can الzuhriyi rawaa canhu wakiicu wamarwaan bnu mucaawiya meeshan marka waxaad ka fahmaysaa raawi marka la rabo laba raawi marka la kala saarayo oo asmaa'doodu isku eg tahay asmaada aabahood isu egyahay mutafiqii muftariqa horta la yidhaha baabkaas ee inaad kala saarto mid inaad cayinto marka aad rabtana tacyiinkooda waxaad ku ogaanaysaa yacnii qaa'imada isaga shuyuukhdiisa dadku ka wariyo iyo dadka isaga ka wariyo ayaad fiirinaysaa markaasaa mararka qaar waxaa dhacaysa marka ikhtisaas haddii ikhtisaas yimaado waad garanay marka waa meesha ibnu xajar marka uu yidhi wabiikhtisaasihi yatabayanu lmuhmalu ayb hadda marka sidiibuu ku wadaa isaga wuxuu leeyahay yaziid bnu ziyaad waa madiniyun rawaa canhu malik wagayru waaxidin moxamed ibnu isxaaqna waa ku jiraa ayb yaziid bnu ziyaad addimashqiyuna isaga wuxuu ka wariyaa zuhri rawaa canhu isna waxaa ka wariya wakiic wa marwaan bnu mucaawiya alfazaari mid saddexaad wayaziid bnu abi ziyaadin kuufiyun weeyaan isaguna rawaa canhu sufyaanu wa shucbatu wabnu cuyayna wagayru waaxidin min ala'ima saddexdii buu marka kala bixiyey qaala baabun fi ljuuci baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ljuuci baahidii caddaynteediibuu u baab yahay fadligeeda qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qala xadaanaa yunus bnu bukayr qala xadaanii cumaru bnu darin qala xadaanaa mujaahidu can abi hurayrata qaal kana ahlu sufati waxay ahaayeen ahlu sufa adyaafa ahli lislaam dadka muslimiinta martidooda laa ya'wuuna calaa ahlin dad umaynan dunmaynin walaa maalin iyo maal yacnii guri ay lahaayeen oy galaanna ma jirin iyo beer dad ay markaa yacnii u galaan oo ay u dunmaanna ma lahayn wallaahi aladii laa ilaaha illaa huu ilaahan ku dhaartay macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin isaga mooyaane in kuntu in hushaan iyo kuntu waxaan ahaa la actamidu inaan ku cuskanayo bikabidii beerkayga cala alardi dhulka min aljuuci min ajli ljuuci gaajo darteed wa ashuddu alxajara dhagaxa ayaan ku xiraya calaa batnii calooshayda min aljuuci walaqad qacadtu yowman maalin ayaan fadhiistay calaa dariiqihim jidkoodii aladii yakhrujuuna minhu ay kusoo baxayeen famara bi abuu bakrin baa isoo maray fasaltuhu waan su-aalay can aayatin aayad min kitaabillaahi ka mid ah ayaan su-aalay maa sa'altuhu ma su-aalin ilaa liyastatbicanii inuu iraa yacnii iraac inuu i yidhaahdo oo inuu iga raaci dalbo oo nakeen un i yidhaahdo un baan u su-aalayay ee wax kale uma su-aalaynin fa mara waa sii socday walam yafcal iraacna ima dhihin marka da abubakar waxaa laga yaabaa markaa uun daahirka uun su-aashii intuu uun kaga jawaabay inuu iska tegayo xaaladiisaas daahirkaas uun inuu iskaga waday ee uunan la fahmin ayb uma mara cumaru baa soo maray fasaltuhu can aayatin min kitaab illaahi ma sa'ltuhu ilaa liyastatbicanii famara walam yafcal uma mara abulqaasim sala allahu calayhi wasalam nabigaa soo maray kahiiran ayiban isagoo uu aad u badan yahay khayrkiisu dayiban aad u wanaag badan fatabasama waa dhoolla cadeeyey xiina ra-anii markuu i arkay waqaala wuxuu yidhi abaa hurayra yaa abaa hurayra qultu waxaan idhi labayka yaa rasuula allah qaala alxaq soo haleel nakeen wamadaa waa tegay fatabactuhu waan raacay wadakhala manzilahu gurigiisiibuu galay fasta'dantu waa idin dalbaday faadina lii waa ii idmay fawajada qadaxan yacnii weel ayuu helay min allabani caana ay ku jiraan haruub caana ah qaala wuxuu yidhi min ayna hada allabanu lakum caanahan xaggee bay idinkaga ahaadeen idinkaga yimaadeen qiila waxaa la yidhi ahdaahu lanaa fulaanun hebel baa noo soo hadiyeeyey faqaala rasuulu llahi sal ll slam nabigu wuxuu yidhi abaa hurayra qultu labayka qaala alxaq ilaa ahli sufa ahlu sufa haleel fadcuhum usawac wahum adyaafu ahli lislaami weeyaan iyagu laa ya'wuuna calaa ahlin walaa maal idaa atathu sadaqatun nebigu hadday sadaqa u timaado bacata biha ilayhim kulligeed wuxuu u dirayay iyaga walam yatanaawal minhaa shay-an waxna kama qaadan jirin waidaa atathu lhadiyatu hadiyad hadday u timaadana arsala ilayhim iyagana waa u diraayey fa asaaba minhaa waxna waa ka asiibayey wa ashrakahum fiiha waana wadaajinayay fasaa-anii abuu hurayra marka wuxuu yidhi waxa ay xumeeyey daalika arrinkan yacnii haruubkan caanaha anigii baahanaaba oo dhulka yaallay igama badna ahlu sufaha la soo waco haddana arrintaa xoogaa waa iyar xumaysay buu yidhi wa qultu waxaan idhi maa haada alqadaxu weelkani waa maxay muxuu buuxin karaa beyna ahli sufati ahlu sufa dhexdooda wa ana aniguna rasuuluhu ilayhim anigana aan ahay midka ou ergeyga uu u diray iyaga xaggooda fasaya'murunii wuxuu i amri doonaa an udiirahu calayhim inaan kusoo wareejiyo haddana yacnii fadhigii markaan marka la imaado caanahan kusoo wareeji buu i dhihi doonaa ee ninka wax wareejinayana isaga wax ma hor cabaayo dabcan marka caanihii way dhammaanayaanba iyagii baaba dhammaysanayo famaa casaa maxaaxa ee yacnii rajo laga qabaa an yusiibanii minhu inuu iga asiibo waqad kuntu arjuu waxaan rajaynayay an usiiba minhu inaan asiibo aniga maa yuqniinii wax markaa i deeqi karo walam yakun buddun meeshan marka laakiin fiiri walam yakun maynan ahaanin buddun wax yacnii hina iyo kamaarmitaan min daacati illaahi ilaahay daacadiisa laga maarmo iyo wadaacati rasuulihi ee aniga arrinkii waa idhibaayey buu leeyahay laakiin nebiga daacadiisaan laga maarmi karin iyo alla daacadiisa iyo rasuul alla ee rasuul daacadood lagama maarmo marka ma diidi karo waa iska aqbalayaa haba igu adkaato yacnii qofka muuminka imtixaanku kan waayo marka nacam isagoo wixii dhib ay ku yihiin inuu haddana marka yacnii uu daacada ka hormariyo dhibkaasna u dulqaato khayr iyo wanaagu u baxayaa marka imtixaanku waa laba maalin un ma badna weligiis ma joogaya dhibku weligii ma taagnaanayo ayb faataytuhum waan u imid fadacowtuhum waa u yeeray falamaa dakhaluu calayhi markay soo galeen ay usoo galeen faahaduu majaalisahum fadhigoodii bay qaateen qaala abaa hurayra khudi lqadaxa haruubka qaado faacdihim sii dadkani siduu malaynayay noqotay faahadtu lqadaxa haruubkii baan qaatay fajacaltu unaawiluhu waxaan gudagalay inaan u dhiibayo alrajula qofka fayashrabu waa cabaya xataa yarwaa ilaa uu oon baxo uma yarudduhu waa soo celinayay fa unaawiluhu laakhara ka kalaan u dhiibayey ayb ka kalaan marka yacni aan u dhiibayey fa unaawiluhu alaakhara xata intahaytu bihi ilaa rasuuli llahi sala ll ly slam ilaa nebiga aan ka soo gaaro waqad rawiya alqowmu dadkiina ay oon baxeen kulluhum dhammaantood faahada rasuulu llahi sal l slam alqadaxa nebiga haruubkiibuu qabtay fawadacahu calaa yadihi gacantiisiibuu saaray uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu marka kor u qaaday fatabasama waa dhoolla caddeeyey marka nebiga wa qaala wuxuu yidhi abaa hurayra abuu hurayra ishrab cab marka intuu dhoolla caddeeyey buu marka wuxuu yidhi cab marka xataa qultu ilaa aan iri wladii falam fasharibtu waan cabay uma qaala wuxuu yidhi ishrab cab falam azal maanan ka zuulin ashrabu inaan cabayo wayaquulu ou dhahayo ishrab cab xataa qultu ilaa aan ihi waladii bacahaka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo saaraan ku dhaartaye maa ajidu lahu maslakan meelaan qaadsiiye ma hayo meel dambe oo caanahani aan qaadsiiyoon marsiiye ma hayo faahada alqadaxa weelkii ayuu qabtay faxamid allaha allow ammaanay wasamaa bismi illaahi buu yidhi washariba waa cabay meeshaa marka mucjiza ka dhacday oo min mucjizaati nabiy sal ll ly slam haruubkaas yarkaa caanaha ilaahay u barakeeyey ayb oo ay asxaabu suf oo dhan cabeen abuu hurayre cabay nebiguna uu cabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala alimaam abuu ciisa hada xadiidun saxiix marka de abuu hurayre iyo xaaladii uu ku noolaa ayaa laga qaadanaya abwaabu zuhdina saas ugu keenay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljushaa-i daacada aljushaa waxaa weeyaan waa daacada qaala xadaanaa moxamed bn xumaydin الraaziyu wahuwa ضaciifu qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi اlqurashiy wa huwa اnamaqiy الnarmaqiy bira weeyaan munkar اlxadiid qaala xadaanaa yaxya اlbakaa wahuwa yaxya bnu muslim albakaa wahuwa daciifun saddexdan marka kale warinaysa waa wada dacfi baa ku wada jira can ibni cumara qaala tajashaa rajulu nin ayaa daacday cinda nabiyi sal l slam nabiga agtiisa faqaala wuxuu yidhi kufa cannaa naga reeb jushaa'aka daacadaada naga celi faina akarahum badan faina akharahum kan ugu badan shibacan xagga dheragta fi dunyaa addunyada dhexdeeda adwaluhum waa kan ugu dhereer badan juucan xagga gaajada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun gariibu min hada alwajhi wa fi lbaabi can abi juxayfa marka xasanun hariib inuu yidhaahda iyada tasaahul baa ka muuqda leanna raa saddex raawi yaa ku sugan oo dacfi ku wada jiraa haddana xadiidkii qaraabuu ku xukumay hadda ad xadiid maahan marka xasanun ligayrihi uma wado oo xasanu lidaatihiba u wadaa meeshaa marka waxaad dareemaysaa yacni tasaahulka xufaad badan ay ku sheegaan alimaam abu ciisa meelahan oo kale meelaha laga fiirin karo qaala wafi lbaabi can abi juxayfata xadiidka abu juxayfa bazaar baa warinaayo inqiaac baa isagana ku jira bayna abi rajaa iyo abi juxayfa ayb qala baabun xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa abu cawaanata can qataadata can abi burdata bni abi muusa can abiihi qaala yaa bunaya wuxuu yidhi wiilkaygii ow low ra-aytanaa haddaadna arki lahayd wanaxnu maca nabiyi sal l slam anagoo nebiga la jirno wa asaabatna asamaau roobna uuna asiibay yacnii roob uu nagu da-ayo roobna asiiba asamaa bimacna almatar waay laxasibta waxaad malay u malayn lahayd ana riixanaa urteenna riixu da'ni ido urkiis oo kale ayaad u malayn lahayd yacnii wuxuu ka wadaa dharka aan xiran nahay ayaa wuxuu ahaa suuf dhogortaas idaha iyo waxbaa laga sameeyey suuf ayuu ahaa markay biyuhu ku da-aan oo roobkii ku da-o dhulkiina ou dhul kulul yahay markaasi de way soo shiifayaan marka idihii marka shiifkoodii oo kale ayaad marka yacnii yaa dharkeennii marka laga ka soo baxayo yacnii taana marka waxay kutusaya maadaama dharkaa suufkaa iyo ay xiran jireen roobku markuu ku da-ana sidaa uu ahaa xaalkooda adduunyo inuu ahaa xaal aan adduunyo tiro badan inaynan haynin yaa dareemayna ayb iyo dhar jilicsan iyo waxaa inaynan haynin qaala hada xadiidu صaxiix qaala wamacnaa hada اlxadiidi anahu kaana hiyaabuhum dharkooda wuxuu ahaa kaanahu kaana hiyaabahum الsuufu suuf dharkooduu ahaa hadduu yidhaha maxaa diidayo anahu kaana ayb ana anahu ka wuxuu hadda u wadaa anahu kaana الsuufu hiyaabahum buu ahaa hadii uu yidhaha anahu kaana hiyaabuhum asuufa dharkoodu wuxuu ahaa suuf ayb labada waa la ysaga wadi karaa fakaana idaa asaabahum اlmataru wuxuu ahaa haddii uu roob asiibo yajii-u min hiyaabihim dharkooda waxaa ka imaanaya xaggiisa riixu suufi dhogorta idaha riixdooda qaala baabun fii tarki libaasi dharka ka tegidiisa dharka tegidiisa waxaa laga wadaa kan cawrada lagu asturta maahane macnaha dhar qurux badan iyo fakhaarada iyo waxaa in laga tagan xaragada badan in la yska daayan qaala xadaanaa cabaasun اdduuriyu qaala xadaanaa cabdullahi bn yaziid almuqri qaala xadaanaa saciid bnu abi ayub can abi marxuum cabdiraxiim bni maymuun huwa saduuq zaahid can sahl bni mucaad bni anasin اljuhaniy can abiihi waa mucaadi bnu anas ana rasuula اllahi sal l slama qaal man taraka libaasa dharka qofkii ka tago tawaaducan lilaahi isagoo ilaahay u tawaaducayo waa awoodaa nin dhar badan maaha ama dhar badan daneeyo ma aha dacaahu llahu yowma alqiyaamati alla maalinta qiyaamaha wuxuu ugu u yeerayaa calaa ru'uusi lkhalaa'iqi khalaa'iqda dhexdooda xataa yukhayirahu ilaa uu door geliyo min ayi xulali liimaani shaaa iimaanka dharkiisa quruxda badan kii oho shaaa ou doono yalbasuhaa waa labisanayaa matbuuca marka waxaa ku jirta wa macnaa qowlihi xulalu liimaani yacni maa yucdaa ahlu liimaani min xulali اljanna laakiin makhduudka kuma soo aroorin qaala hada xadiidu xasan ayb qala baab xadaanaa mxamed bnu xumaydin الraasiyu qaala xadaanaa zafir bnu sulaymaan markaa ninkan zafir bnu sulaymaan abu sulaymaan alquhstaaniyu aliyaadiy saduuq kahiir اlwhaam can sraa'iila can shabiib bni bashiiri can anas bni maliki qaala qaala rasuulu lahi sal l slam annafaqatu nafaqada nafaqa hadda waxaa laga wadaa wixii wax lagu qarash gareeyo kulluhaa dhammaanteed fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa weeyaan ila albinaa'a dhismo wixii lagu qarash gareeya maahane falaa khayra fiihi wax khayra kuma sugna qaala hada xadiidun gariib xadiidkan marka dacfi baa ku jira oo maxamed ibn xumeyd arraasi baa ku jira dhismaha xadiidkan laakiin soo socdo khabaab ayaa tilmaamaya wixii aada dhismo geliso waxaad ka tagtay un weeyaan wixii intaad adduunyo dhistay iskor saartay markaad ka dhimatay nin kale unbaa iska qaadanaya waxba male marka laakiin looma jeedo dhismaha dhismayaalka waxaa ka mid a dhismayaal ajar badan laga helayo qofkii masjidow dhisay madrasow dhisay meel ummadda lagu daaweeyow dhisay mashaariic noocaasuu sameeyey kuwaas ajaraa laga helaya iyaga waa sadaqo waay taas fii sabiililah ee dhisma isaga ou dhistay ma ahan kaas ayb dhismou dhisay qeyb ka midoo waqaf u sameeyey ayb dadkan carabta aaday u yaqaanaan waxa ya waxyaabahaas oo kale cimaarad weyn uu dhisayaa waxaa laga yaabaa labo albaaboo ka mida waxa kasoo galo inuu u waqfo masjid ama jiho khayr ah inuu u waqfo yani cimaaradan weyn marka aada adiga ay kaaga soo baxdo tobaneeyo tukaan meelahaasoo kale markay kaaga soo baxdo laba ka mid a haddii aada ugu talagasho ama dalabatulcilmi ama masjid ama madraso ama qur-aan meel lagu xifdiyo aa ugu talagasho dhismahaas uga wada waa dhismo ku anfacayo kaas waana awqaaf fiican inta kale haddaad doonto adiga isticmaal kan laakiin sidaa hala yeelan ayb wax fiican ee dhismaha hadda xadiidka uu sheegaya de waa wixii uun adduunyo loo dhistay qaala haakada qaala moxamed bnu xumayd shabiibu bnu bashiir ayuu yidhi wainamaa huwa shabiibu bnu bishrin asmaada marka diqa ayuu ku sameynaa qaala xadaanaa cali bnu xujrin qaala akhbaranaa shariiku can abi isxaaq can xaarihata bni mudarib qaala ataynaa khabaaban khabaab ayaanu u nimid nacuuduhu annagoo soo booqanayna waqad igtawaa sabca kayaatin isagoo isgubay toddobo meel iska gubay faqaala wuxuu yidhi laqad tataawala maradii jiradaydu way dheeraatay way igu dheeraatay walowlaa anii samictu rasuula llahi sal l slama yaquulu haddii lala yahay inaan maqlay nebigoo dhahayo laa tamanaw lmowta geeriha tamaninina sidaa isagoo dhahaya inaan maqlay haddaysan jiri lahayn la tamanaytuhu ayb waan tamanin lahaa lowlaadi marka waa xarfu xarfu imtinaacin liwujuudi shayin ayb marka tan oo jirtaa waxay iga mancinaysaa inaan tamaniyo geeridi wa qaala wuxuu yidhi yu'jaru rajulu ninka waa laga ajarsiiyaa fii nafaqatihi waxa uu qarash garaynayo kullihaa dhammaanteed ila turaab ciid maahane ow qaala fi lbinaa'i ama dhismo yani ciiddan wixii la geliyey ee dhismo ah maaha inta kale ajar baa laga helay hadaad intaad badar kusoo gaday ehelkaagii masruufto ood masruuf siiso ajar baad ka helaysaa laakiin wixii aad fooqaq iyo dabaqyo un isa saar saarto oo aan markaasi ku jirin wax adduunye iyo ku wax ku tacalluqo aakhiro iyana iyada markaasi waxay tahay taasi qofku waxba kama helaayo oo ajar iyo waxba ka heli maayo ayb ayb qala hada xadiidu صaxiix qala xadaana aljaruud bnu mucaad wahuwa aljaruud bnu mucaad asulamiyu atirmidiyu hiqat rumiya blirja rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb qala xadaana alfadl bnu musa wahuwa sinaniyu can sufyaan aلthawriy can abi xamzata abu xamzahan maymuun alacwar ayaa la yihaha mashhuuru bikunyatihi ضaciif can ibrahima qaala kul waa maqduuc marka kullu binaa-in dhismo kastaa wabaalun calayka korkaaga baas buu ku yahay qultu waxaan idhi ara-ayta bal ii sheeg maa laabudda minhu waxaan lagama maarmaankaa ka waran marka shaygii de dhismo guri baad rabtaa inaad ehelkaagii deji degsato oo degto adiga ku noolaato kii lagama maarmaanka ahaayo lagu noolaanayay ka waran qaala wuxuu yidhi laa ajra walaa wisra kan lagama maarmaankaa ajarna male dembina male midna ka heli maysid adiga ayb xadiidka marka dacfi baa ku jira dabcan isaga laftiisa midka lagama maarmaanka ah maadaama baahidii ehelkaagii aada dabooleysa nafaqada unbay kasoo geli kartaa qaala baabun xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu axmed aلzubayriyu qaala xadaanaa khaalid bnu طahmaan abulcalaa ninkan khaalid bnu طahmaan saduuq rumiya bالtashayuci waاkhtalط rawaa lahu tirmidiyu faqad calaa-i marka kitaabkiisa mukhtaliiin almukhtaliiin kuma soo darin laakiin ibnu lkayaal kitaabkiisa alkawaakibu nayiraat oo mukhtaliiinta oo uga hadlo wou kusoo daray wuxuuna sheegay yaxya bnu maciin inuu daciifiyey ikhtilaadka dartii inuu ku daciifiyey marka isagu ma kala sheegin qabla alikhtilaad yaa ka wariyey bacda alikhtilaad yaa ka wariyey midna ma sheegin ayb ayb wuxuu yihi marka qaala xadaanii xusayn qaala jaءa saa'l saa'l ayaa yimid fasa'la bna cabaasi ibnu cabaas buu su-aalay faqaala bnu cabaasin lisaa'li ibnu cabaas ninkii tuugsadaybu wuxuu ku yidhi atashhadu an laa ilaha ilا اllah qaala nacam qaala atashhadu ana muxamada rasuul اllah qaala nacam qaala watasuumu ramadaan qaala nacam qaala sa'lta walisaa'li xaqu aduu waxbaadna weydiisayo waadna barisay waa waxbaad naga tuugtay weli saa'ili xaqun saa'ilkuna xaq buu leeyahay inahu laxaqun calayna waxaa xaq nagu ah korkeenna an nasilaka inaan ku xiriirino faacdaahu hawban maro ayuu siiyey maro ayuu siiyey ee markaa tashhadu an laa ilaaha ila allaahudan iyo qofku qofkii maro ama wax la siinayo ixsaan loo falayo shardima waxaa ah marka in la yidhahdo tashhadu an laa ilaha illa lah tashhadu anna muxamadan rasuulu llah in la yidhahdo miya maya eeisagoo gaala xataa haddii dhib haayo hadaad marka xarbi hadduusan ahayn mid dagaal kugula jira hadduunan ahayn ou dhiban yahay ee uu baahan yahay qada haddaad siiso ajar baa ka helayna maxaa yeelay aayaddu waxay leedahay wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiiran culimadana waxay yidhahdeen asiirka aayaddaa markay soo degaysay qofka maxbuuska ahaa berigaas gaal unba u ahaa bis ilaa qof muslim oo maxbuus ahaa ma jirin aayaddu markay soo degaysay waana lagu ammaanay maxaabiis inay wax siiyaan oy cunto siiyaan maxaabiista berigaa jirtayna gaalay ahaayeen marka haddii markaa isagu un xarbi ou hadda la taagan xarbi ounan ahayn haddii la siiyo dhib ma leh oo waa waa la siin karaa ee haddii laakiin de qof muslimaba dhib qabo kana uu dhib qabo waxaagiina aynan ku wada filnayn muslimkaad siinaysaa isagaa walaa kugu leh muslimka adiga walaa kugu leh ayb macnahaasu marka yaa ku jiro qaala marka fa acdaahu thawban maruu siiyey saxaabada waxaa dareemaya marka ayagoo xaalkoodu xataa iska adduunye ahaan iska xaalkoodu unan badnayn adduunyadoodu aynan badnayn haddana inta yar bay dhiibi jireen naf iyo shaydaanna dagaalami jireen waxaa la yidhi culimadii dambe ciz bnu cabdisalaam suldaan alculamaa iyo ibnu taymiya iyo waxaa la yidhi jumcada markay soo baxayaan salaada jumcada waxbay soo qaadi jireen ay sadaqaystaan ciz bnu cabdisalaam marka marar mararka ka mid ah wixii waxau soo qaadan waayey ee nin miskiina ayuu arkay maradii uu watay ee kor uu ka watay oo weynayd buu laba u kala jaray markaasuu qeyb kamida siiyey intaa yacni wax la-aan inaysan yacni jumcadaasi sadaqa sadaqa la-aan inuunan soo dhicin unba ugu talagaleen marka iyagoo xaalkoodu waxay sadaqeeyaan xataa sida badan baan haynin haddana intaas yartaa waa waxbay kasii bixinayeen taana waxaa keenaya de iimaanka iyo aakhirada siday u fahamsan yihiin uma qaala dabadeed wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul maa min muslimin muslim ma jiro kasaa musliman muslim marshinayo thawban maro ilaa kana fii xifdi اllahi ilaa wuxuu ahaanayaa ilaahay xifdigiisa maadaama minhu calayhi khirqatun in allaa in allaale inta ay ka baaqi tahay yacni maradaasi wax ay ka baaqi yihiin good ama maro yar ay ka baaqi tahay ayb markaad maa maa min muslimin kasaa musliman taas waayo waxa asagoo hadda tashhadu an laa ilaha illa allah ugu leeyahay muslim de waxa aad siisa ajarka aad ka helaysa iyo keyrkiina isku mid maa labada ajar qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi ayb baabun fii ifshaaءi salaami salaanta faafinteeda wixii ku yimid cadaynteedii buu u baab yahay qaala xadaana mxamed bnu bashaar qaala xadaana cabdulwahaab aلthaqafiyu wa muxamed bnu jacfari wabnu abi cadiy wayaxya bnu saciidi can cawf bni abi jamiilat alacraabiy can zuraarata bni awfa can cabdillahi bni salaam qaala lama qadima rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu soo galay yacni lmadiinata madiina injafala annaasu dadkiibaa usoo degdegay dadkiibaa u yimid ilayhi xaggiisa wa qiila waxaa la yidhi qadima rasuulu llahi sal l slam rasuulkiibaa soo galay fa ji'tu waan imid fi nnaasi dadkii macoodii baan la imid liandura ilayhi saan u fiiriyo falama stabantu markaan caddaystay wajha rasuuli llahi sal l slam nebiga wejigiisa caraftu waxaan gartay ana wajhahu wejigiisa laysa biwajhi kadaabin beenlow wejigii inuunan ahayn wa kaana awalu shay-in shay wixii ugu horreeyo takallama bihi uu ku hadlay wuxuu ahaa an qaala inuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow afshu salaam salaanta faafiya wa adcimu aطacaam cuntada quudiya oo dadka siiya wasalluu tukada waannaasu niyaam dadka oo hurdo tadkhulu ljannata jannadaad gelaysaan bisalaamin nabadgelyaad ku gelaysaan ninkoo nabad qabo qaala hada xadiidun saxiix marka afshu salaamadaasuu ka rabaa qaala baabun xadaana alxuseyn bnu lxasan almarwasiyu bimakata wahuwa hiqat qaala xadaana bnu abi cadiy marka bimakata markuu leeyahay dee ibn alimaamu tirmidi rixladiisii waxaa ka mida maka inuu tegey ee uu cilmi inuu ka qaatay waxyaabaha u tegay ayb qaala xadaana bnu abi cadiy markas ninka qofka marka la qoraayo tarjamadiisa ama rixlooyinkii uu soo maray oo kale meelahan oo kale waa laga qoraa xadaanaa fulanu bimarw xadaanaa fulanu bidimashqa sidaas oo kale udhahayaa marka waa qoray waa qoraya qala xadaana bnu abi cadiy qala xadaanaa xumaydu can anasi qaala lama qadima الnabiyu sal l slam almadinata markuu soo galay ataahu lmuhaajiruuna u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah maa ra'aynaa qowman ma anan arkin dad abdala bixin badan min kahiirin wax badan dad bixin badan walaa axsana wanaag badan muwaasaatan xagga xidhiirinta min qaliilin wax yar dadka laga xidhiiriyo ma aanan arkin wax ka badan min qowmin qolo nasalnaa aan degnay beyna adhurihim dhexdooda yacnii dad ka badan dadka aan dhexdooda degnay uga badan waxbixinta wax badan bixinteeda haddana xidhiirinta xaggeeda ku wanaag badan ayagoo wax yar haysto wuxuuda yar kaa xiriirinayo dad uga badan dadkan aan dhex degnay kumaanan arkin karamaa lagu sheegay marka ilalaanana marka dadkaas madiine waa ka muuqdaa yacnii karamkaas iyo iyo deeqdaas ayb laqad kafawnaa waxay naga kaafiyeen almuhnata shaqada khidmada iyo shaqa ayagaa naga kaafiyo beerahooda ayagaa ka shaqaynayo beertii bay ka shaqaynayaan xoolahoodii iyagaa ka shaqaysanayo wa ashrakuunaa waxayna wadaajiyeen filmahna-i wixii markaa la bogaadsanayay dadku tacab la-aan iyo dhib la-aan ay helaayeenna waana siiyeenoo wayna wayna wadaajiyeen yacnii marka waxay tahay dhibtiina iyagaa qaatay waayo dheeftiina waana waana wadaajiyeen waxbaan idin siinaa kaaley wax ka shaqeeya oo shaqada wax ka soo gala ma dhihin shaqadoodiina iyagaa wato dhibtii waa ka xigsadeen ee dheeftiina waa la qeybsadeen bal fiiri marka sifada uu ku sifeynayo waana sida de qur-aanka uu ku sifeeyo wayufiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayb xataa laqad khifnaa waxaan ka cabsanna an waan cabsannay an yadhabuu biljri kullihi ajarkao dhan ba inay iyagu qaataanba dadkan sidaan u dadaalayo ajarku inay iyagu qaataan baanba ka cabsanay ayb faqaala faqaala nabiyu sal l slama nabigu wuxuu yihi marka xaasidnimo kama aha ee bimacna alqibta weeyaan qaala nabiyu faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi laa maya maa dacawtum ullaha intaad ilaahay u baryaysaan lahum iyaga wa ahnaytum calayhim aada ammaanaysaan waa la wadaagaysaan ajarka adiga marka ninkii wax ku siiyo ama aad faa-iido ka hesho haddaad u ducayso ood mar walba yacnii ducadiisa wado ood ammaantiisa sheegto ee ajarkii baad la helaysaa intaad iyaga u ducaynaysaan oo aada ammaanaysaan keligood ajar ku qaadan maayaan waa la helaysaa meeshaa marka islaamku wuxuu aada dadka u tirtirsiinayaa ninkii abaal kuu galo oo beri abaal kugu leh inaad abaalkiisa u ogaato ugu ducaysid wixii marka yacnii aakhiradiisa iyo adduunkiisa aada ugu ducaysid kuna ammaanto leanna dadkan iska badaa bani aadan allaha qaniga ah ayaa ammaanta jecel in la ammaano jecel oo in lagu shukriyo nicmadiisa la sheeg sheego jecel yahay alle bani aadamkiina isagu xaggee joogaa marka bani aadan xaggee joogaa ayb waxaa laga qaadanayaa marka mafhuumku wuxuu yahay ee qofkii haddaad xumaantiisa sheegto wanaaggiisii baad heshay xumaantiisiina waa sheegtay maxaad helaysaa markaas dembi baa helaysaa ayb dembi baad helaysaa laasiyamaa haddana wanaagga aad ka heshay haddii uu yahay wanaag diineed kumaba sii jira haddana qur-aankiibuu ku baray xadiidkiibuu ku baray maalan fiqigiibuu ku baray luqadii carabiga diintii aad aad ku fahmaysay buu ku baray wax un diinkaagii ku tacalluqo ayaad ka faa'iideysatay ee adigoo iska wareersan oo qaab yacnii diin yacnii aan fahamsanayn ama shubha ku kaa buuxdo ayuu shubhadii iyo wixii qaladka ahayd ku fahamsiiyey inta kale ummada haddaad xagga iska dhigtood ay kaa nabad galaan oo isaga un kaa nabadgeli waayo waa wareer dadka hadda joogaa saasay u badan yihiin qofkaan abaalka ku lahayn waa ka nabadgela inta abaalka ku leh bis waayo waxaan ka nabadgelaynin oo maanta dhan un marka uu saynta haystaa saynta un ku dhegan yahay ayb qofkani marka wixiisii iyo ajarkiisii hel waana helay haddaad adiga ammaantay haddaadan ammaanin adaa laakiin ajar ku weynayo ayb qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min hada اlwajhi halkan baabaan ku daray qala baab xadaثna isxaaq bnu musa alanصariyu qala xadaثna mxamed bnu macnin اlmadiniy اlghifaariyu qala xadaanii abi aabihii marka waa macnu bnu muxamed algifaariy maqbul ayb can saciidi اlmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qaal aلطaacimu shaakiru midka wax quudinayo ee shaakirka ah shukriyo bimanzilati saai alaacimu shaakiru alaacimu midka quudanaya wax cunaayo isagaa wax cunaya maaha isaga ma quudinayo waa khalad alaacimu midka quudanaya wax cunayo ashaakiru ee rabbigii u shukrinayo bimansilati saa'imi saa'imkii darajadiisuu joogaa alsaabiri ee sabraya qof sooman oo sabraya ayuu la ajar yahay markaad wax cunto haddaad ilaahay ammaanto xamdi iyo aada la timaaday alla amaanid qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed